barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
waa duhur khamiis ah bisha februarina ay tahay saddex-iyo labaatan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya jacfar kuukaayaan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aannu idiin haynana waxaa ka mida warbixin ka hadlaysa dhallinyarada dalka dibaddiisa ka soo laabata ee fursadaha ganacsi ka hirgeliya soomaaliya dalka dibaddiisa meelo badan baa ka tegay eriteria jabuuti etoobiya yeman waxaas dhan waa tegey dan laakiin inta ah meeshaa marayay waxaan ahaa qof gacanta lagu hayo awoodna aan lahayn inuu wax samayn karo laakiin maanta haddaan tago meel kale waxaan aaminayaaba ama aaminsanahayba inaan waddada dhexdeeda xataa aan ka samayn karo meel sangoyska keliga lagu gado ama mataqaanaa shuwaarmada keliya waddada inaan ku gadan karo sidoo kale waxaan iyana idiin haynaa waraysi kale oo ka hadlaya dhallinyarada qurbaha ka soo laabata ee hirgeliya fursadaha ganacsiga waxaan joogay dubay iminka waxaan aaminsanahay dhulkayga ayaan aaminsanahay in ay wax soo saar laga keeni karo dubay waan joogay waxa dhaama oo aan dhallinyarada kula talinayaa iyo dhammaan dadka heer gobolka sool inay ka shaqaystaan magaaladooda
dhinacii heesaha ayaan iyaguna ka marnayn barnaamijka
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta inta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha soomaaliya isaga oo jagadaas u magacaabay xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha cusub xasan cali khayre ayaa hore ugu noolaan jiray dalka norway isaga oo xiliyadan dambe degganaa dalka britain xasan oo ah nin dhallinyaro ah ayaa madax ka ahaan jiray hay-adda n r c ee laga leeyahay dalka norway sidoo kalena wuxuu haatan ka tirsanaa shirkadda som oyal ee dhinaca shidaalka madaxweyne farmaajo ayaa markii uu magacaabay ra-iisul wasaaraha kadib waxa uu safar ugu baxay dalka sacuudiga kaas oo noqonaya safarkiisii ugu horreeyey ee uu dibadda ugu baxo tan iyo markii xilka loo doortay
ciidamada ciraaq oo garab ka helaya maraykanka ayaa khamiistan maanta weerar ku qaaday fariisimo ay maleeshiyaadka daacish ku leeyihiin magaalada mowsil iyagoo gudaha u galay gigida diyuuradaha magaaladaasi iyo meel ku dhow xarun milatari ciidamada weerarka qaaday ayaa isugu jira kuwa sida degdegtaa u falceliya bilayska federaalka unugyo ka tirsan waaxda la dagaalanka argagixisada ah iyo ciidamada cirka oo diyuurado dagaalkaga qayb qaadanayay weerarkan maanta ah lagu qaaday garoonka diyuuradaha iyo fariisinkan milatari ee ku yaala dacalka koofureed ee magaalada mowsil oo axaddii soo bilowday ayaa qayb ka ah howlgal ballaadhan oo ujeeddadiisu ay tahay in dagaalyahanada isis looga sifeeyo galbeedka mowsil ciidamadu waxa ay bariga magaalada xoreeyeen bishii lasoo dhaafay kooxda dowladda islaamiga ahna waxa ay mowsil la wareegtay sannadkii labada kun iyo afariyo tobankii
wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan sidii aad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya isagoo jagadaas u magacaabay xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa markii lagu dhawaaqay wuxuu la hadlay warbaahinta isaga oo soo dhoweeyey magacaabista madaxweynaha
mudane madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo marka hore waxaan kaaga mahad celinayaa sida sharafta leh oo aad iigu magacowday xilka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya waan kaa aqbalay waxaana aada ugu faraxsanahay in aan anigoo dadkaygii iyo dalkaygii iyo waajibkay saaran ka shaqayn doona inaan kula shaqayn doono si hufan oo habsami leh waa ogahay inuu yahay xil aada u adag waa ogahay waddanku inuu joogo meel adag dadka soomaaliyeedna ay ooman yihiin dowlad waxaan isku dayayaa sida ugu dhaqsaha badan marka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliyeed uu ansixiyo soo jeedista madaxweynaha inaan sida ugu dhaqsaha badan kusoo magacaabo dowlad ka turjumaysa shacabka soomaaliyeed iyo hadafyada madaxweynuhu uu balballaariyey anigoo la tashan doona guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynahaba madaxweynaha anigoo uga mahad celinaya magacaabista uu magacaabay waxaan ka codsanayaa shacabka soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan inay nagu siiyaan gacan sidii aan waajibkaan u gudan lahayn annagoo isku dayi doonna inaan sida cadaaladdu ugu habboon tahay waajibkaa ku gudan waxaa kaloon rabaa inaan shacabka soomaaliyeed u sheego in sida uu madaxweynuhu sheegay xilku uu nagu yahay ammaan ammaanadaasna aan sugi doonno ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu garab galo kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xasan cali khayre oo hadalkaasi jeediyey markii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu xilkaasi u magacaabay wixii waraara ee kasoo kordha idaacadaha iyaga dambe ayaad dhegaystayaal kaga bogan doontaan iyo baraha isgaadhsiinta bulshada ee v o a iyo sidoo kale bogga v o a somaly com
dhallinyaro kala duwan ayaa jecel inay u hayaamaan waddamada qurbaha iyaga oo filaya inay ka helaan fursado shaqo hase ahaatee qaar badan ayaa marka ay ku soo hungoobaan waxa ay dib ugu soo laabtaan dalkooda iyaga oo ka bilaaba shaqooyinka meela hoose haddaba wariyaha v o a ee laascaanood cabdikariim olol ayaa la kulmay mid ka mida dhallinyarada ka soo laabtay debadda ee haatan u jeestay dhinaca ganacsiga cali cawad faarax oo ka mid a dhallinyarada magaalada laascanood ii sheegayna inuu waddanka dubaay uu ka ahaa dhallinyarada iyagoo alaabta iyo bagaashka xidhxidhaa magaalada laascanood ayaa waxaa ku soo kordhiyey xirfad cusub oo ganacsi kaasoo waddooyinka magaalada laascanood oo mid ka mida ku iibiya alaabooyin aada u jaban oo noloshiisa ku maareeyo waxaan magaalada laascanood aan ka furay arrin ku cusub oo ah alaab jaban inaannu iibinayno alaabta caadiga ahayd oo qaaliga ahayd oo jaban aannu qiimo jaban siinayno alaabaan kaa dhexgalo cali waxaad ii sheegtay inaad dubay ka shaqaysan jirtay oo aad ka mid ahay dadka bagaashka iyo waxaa haatana laascanood aad timintaad dubay isaga timid bal ka waran farqiga xagga nolosha shaqada iyo udhexaysa laascanood iyo dubay oo kale maadaama aad nin dhallinyaro ahayd halkaan aad ka xamaalin jirtay halkana aad ka shaqaysatid waxaan joogay dubay iminka waxaan aaminsanahay dhulkayga ayaan aaminsanahay in ay wax soo saar laga keeni karo dubay waan joogay waxa dhaama oo aan dhallinyarada kula talinayaa iyo dhammaan dadka heer gobolka sool inay ka shaqaystaan magaaladooda waxyaabaha anigu aan ka shaqayn jiray waxyaabaha kane ka mid ahayd dhanka boosaaso ayaan ka shaqayn jiray oo dubay aan alaabta ka soo gedi jiray runtii waxaan aan arkay in uu ay shaqada tani ay shaqo fiican tahay dadkiina ay qaaligii ay ka raysanayaan alaabtan jaban aanu u keennay cali waxaa jirta sheekooyin markaad laascaanood alaabta keenteen oo kale aad mikrafoon codbaahiyaa samaysatay bal waxaad ku dhawaaqday iiga sheekee bal kelmaddaa ku dhawaaqday dadkuna aad igu qosla wallaahi nin adeerow mikrofoonka waa nashqad ku cusub laascaanood laakiinse ka jirta ka jirta gobollada kale ka jirta bay ahayd runtii laascaanood way la qabsan weyde marka hore way la yaabeen waynala yaabeen ula maxay ninka qaylinaya bay yidhaahdeen iminka runtii way la qabsadeen waxay arkeen inay tahay dee ilbaxnimo ku soo korortay magaalada waxaan aanu niraanaa waa kabihii oo jaban dharkii oo jaban jabana wacana dadkuna jecela jabana wacana haa caan baan ku noolahaa ka hore tusaale ahaan kabaha waxaad siinaysaan qiimo aada u jaban dadkuna maxay u qaateen in waxaan jabanaad sheegaysaan xaraashka siyaabo kala duwan bay dadku arkeenoo bal ka waran runtii markii hore waxay u qaateen inay tahay alaabtani alaab istooga ama burburaysa ama ma garanaysa ayay liidata bay u qaateen laakiinse markii dambeeto waxa ay fahmeen alaabta suuqa taalla iyo alaabtani inay isku mid ay tahay ay isku mid ay yihiin
kuwa googluhu ku qoranyeen maxay yihiin googlahan oo kaleeto waa dacaskii weeye xilligii hore magaalada matalan afar oo kale laga siin jiray iminka waxaanu siinaynaa saddex doolar kabayowgii ragga oo matalan siddeedda doolar la siin jiray waxaanu siinaynaa afar iyo badh kabayowgii wiilasha oo lix iyo toddoba iyo la siin jiray waxaanu siinaynaa afar doolar saddex doolar iyo badh qayb laba doolara qayb laba iyo badha qayb saddexa intaba waa haynaa fursadani dhallinyarada gobolka sool maxay u noqonaysaa waxay u noqonaysaa fursad fiican inay dhallinyaradu ay shaqaysato oo haddii ilaa bidinkiisala nagu dayato oo ay ka soo baxaan meelaha sida ay qayelayaan inay qayelayaan oo ay buushashka fadhiyaan aad iyo aad waxaan aan u jecelahay in ay dhallinyaradu ay shaqaysato oo ay gobolkooda ka shaqaystaan waayo cali dad baa kuu taagan dadkaa u shaqeeya ganacsiga noocan oo kale ee dhallinyaradu ay soo kordhisa ayaa waxay tahay mid dhallinyaradu kale ay ku dhiiranayso inay ka shaqaystaan magaalada laascanood iyagoo ku ganacsanaya laamiyada dhinacyadooda si ay uga badbaadaan inay maskaxdooda ku qabtaan inay ka tahriibaan magaalada laascanood taasoo saameyn fara badan ku yeelatay waalidiin fara badan cabdikariin nolol oo v o a magaalada laascanood weli waxaynu ku jirnaa dhallinyarada qurbaha ka soo laabata ee ganacsiyada dalka ka hirgeliya haatanna gaalkacyo waxaa jira inay dhallinyaradu in badan jecel yihiin inay shaqooyin sare qabtaan isla markaana ay ka faanaan shaqooyinka hoose hase ahaatee dhallinyarada ka soo laabta dibadda ee dalal kala duwan soo maray ayaa marka ay dalka dib ugu soo laabtaan waxay qaarkood ka shaqeeyaan nooc walba oo shaqo ah oo ay heli karaan sida uu warbixintan ku eegaya wariyaha v o a gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq oo la kulmay wiil dalal kala duwan soo maray oo haatan makhaayad ka shaqaysta
farxaan muuse salwe waa nin dhallinyaro ah waxa uu horumar ka sameeyey ganacsi kadib markii uu shaqo ka bilaabay goob yar oo shaqaale uu ka ahaa hase ahaatee haatan waxa uu magaalada gaalkacyo ku leeyahay goob ganacsi oo lagu sameeyo cunooyinka fudfudud oo casri ah cabdiwaaxid aad baa umahadsan tahay horta businesskan markaan bilaabiyey waxay november waxaan bilaabay february labada kun iyo lix iyo tobankii waxaan ka bilaabay qol yara oo mitirkiisu yahay ban mitir businesskan markaan bilaabiyey maskaxdeeda muddo badan ku jiray owl employin baan ahaa laakiin hadda owner business baan noqday businesska markaan bilaabiyey waxaan ku talagalay ama aan qorshay ku ahaa inaan sameeyo develop magaalada dhexdeeda inaan ka sameeyo waxyaalaha dibadda dadku ay isticmaalaan ama cunaan oo kale inaan sameeyo magaalada dhexdeeda ku sameeyo kabacdina dadku ay gataan servicekaasna dadka inaan baraan ugu talagala consumernimadii iyo aqoontii iyo macrifadii awgeed horta waa mid midda labaadna waxa weye serviceka dheeraadka aan sameyno waxyaalaha dheeraadka aan sameyno hadda meherada ohio good place ee caan ku tahay waxaa kamid ah shawarmada sandwich hambega oo chickena jabati bay kabaab baha la yidhaahdo fish cake iyo cunooyin kale oo ayagana fudud annaga ma sameyno waxyaalaha awl magaalada lagu sameyn jira sida burka iyo saabuuska kale ma sameyno mashmashka iyo waxyaalaha awl magaalada awl macnaha laga yaqaanay ma sameyno wax kaloo dheeraada unbaa kusoo siyaadinay waxa kaloo dheeri aan sameyno waxa weye cabitaano sheekooyinka sida canamuus oo gaalkaha abadan lagu sameyn waan sameynaa canamuuska cambaha seekada fruitka cabitaanada khafiifka noocay doonaan cashooyinka culusna way jiraan sida digaaga oo kale xaniid hidib la yidhahdo oo kale iyo kalluunka iyo ukunta omaleegta ama comfort jebis ama tona fishka ama oodkac maxayd gaalkac inta timaada oodkaca ka cunis oo kale ma arkasid aan haayo ahayn waxyaalahaas baa ugu talagalay muhiimadeeda ahayd dhallinyarada oo hamigoodu yahay in howlaha ay ka bilaabaan meelo sare haddana farxaan oo kusoo hungoobay in uu aado dalka dibaddiisa ayaa go-aansaday in uu dalka gudihiisa ka shaqaysta islamarkaana bilaabo shaqooyinka hoos hoose wallaahi waxa i baray karti iyo awood aan saaray inaan aniga wax barto unba ay bartay wax yaroo aan awal etoobiya kasoo bartay ma inta kale gaalkacyo yugadeeda aan joogaan ku bartay weli waxaa macalin a youtubeka bes wax kale meel kale kama bar xataa macalin kale ma barin youtube ay baray farxaan adoo nin dhalinyaro ah waxaa laga yaabaa dalka dibaddiisa tahriib inaad u aaday markaa aad soo baratay iyo intii aad dhamaystiratay baa hadda waxaad ku noqotay milkiilo goob weyn oo hohaaya la yidhaahdo waa runta dalka dibaddiisa meelo badan baa ka tegay eritrea jabuuti etoobiya yemen waxaas dhan waa tegay dan laakiin inta ah meeshaa marayay waxaan ahaa qof gacanta lagu hayo awoodna aan lahayn inuu wax samayn karo laakiin maanta haddaan tago meel kale waxaan aaminayaa ama aaminsanahayba inaan wadada dhexdeeda xataa aan ka samayn karo meel sandwich keliga lagu gado ama mataqaanaa shuwaarmada keliya wadada inaan ku gada karo ama baasto fursad laata inta soo sameyna wadada ku samaysan kara aaminsanahay koos hadda waxaan aaminsanahay dibadda haddaan taga dal haddaan joogaba luuqan taagana wax ka qaban kara ama shaqay kara aaminsanahay aan cidna aan sugayn nin dhallinyara tahay farxaan waxa kugu dhiirageliyey iyadoo la ogyahay dhallinyaradu inaysan shaqooyinka hoos hoose qaban inaa adigu maqaayad meel qol yara ka bilowdid ilaahay xamdigii haddana kuu ballaarato maxay ahayd horta muhiimada koowaad waxay ahayd horta nafteyda inaad ku tarabiyay inaa anu wax qabsan karo ana shaqaysan karo alxamdulilah muddo badanna ayada way igu jirtay waan ku shaqaysanayay ayada yugeedii saasay tahay aniga waxaan sii dheerahay maqaayada iyo meherada anaa iskale haddana anaa ku karka ah aniga hantida iskale baan haddana ana jikada ugu jiraa waxaana ii keenay waxaan waxaan ugu talagalaa dhallinyarada soo kacaysa ama qof kastoo dhallinyaro ah inaanu ku xisaabtamin waalidkiisa hooyisa abihiis keliya inaanu daba joogin ama ay weligood koriyaan ama wax u biilaan laakiin qofka bilaadanka uu isaga ismaareeyo ismaamulo oo meel iska soo saaro hadafkaygii muhiimadeed ugu weynan taasi ahayd inkastoo dhallinyaro aan sidaa u badnayn ay bilaabeen ganacsi yaryar haddana qaar ayaa ka gaaray meelo sare farxaan ayaa dhallinyarada ugu baaqaya in shaqooyin ay abuurtaan si ay uga baxaan shaqa la-aanta iyo ku tiirsanaanta gacanta waalidkood horta dhallinyaradu waxaan ugu baaqayaa marka koowaad hal fariin fariinta kalena waxaan ugu baaqayaa waalidka dhalay ninka dhallinyarada isaga wax wuu qabsan karaa wax wuu heli karaa laba mid mid haddii dadkii waalidka ninkaan ay hanti siiyaan ay dhaan ninsaga noqo meela iska soo saar oo dib dambe reerka ina ninkaa ugu soo noqon oo wax u dhisin oo wax u kabin oo wax u biilin qofka bini-aadanka isaga meel iska soo saaraya waalidka waxa ugu badan oo ciladaha dadka ciyaalka ama dhallinyaraha soo kacaya daba taagan waa waalidka qofkii hadduu xataa laba soddon jir waxa lagu leeyahay wiilka eerkaa hadduu labaatan shan jir yahay wiilka eerkaa baa laleeyahay aniga guriga hooyada afar toban jir baan uga tegin magaalada gees baan ka degan hooyada gees bay ka degan tahay laakiin ilaa intaas waalidkii kama maarmin waan ogahay laakiin waxaan ii dhiirigeliyey inaan aniga keliga aan wax qabsan karo aan wax tari karo wixii ii awoodeeda ay noqon weydeen inaan waalidka iyo dadka yeelkay ula noqdo ama asxaabteeda waa khasab wixii kaalmada kaa weyn dadkaaga waa ugula noqon kartaa laakiin qofka bini-aadanka waa inuu isaga marka hore keligiis horta isku talagalaa inuu meel iska soo saari karo dhallinyaradana mid baan ugu baaqaya waxaan ugu baaqayaa shaqadu ceeb maaha baas baan ugu jirta waxaan kula baaqaya dhallinyarada waxaan dhihi lahaa in adeer ha ka faanin hanti aad leedahay inaad ka shaqaysid inaad qof bini-aadan u shaqaysid inaad wax soo saartid lagama faana waxaa laga faanaa inaad qof shaxaadid baa laga faanaa cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo aad buu mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq haddaynu intaas warbixinaha kaga nimaadno dhinacii heesaha markan ayaynu jaleeci doonaa waa hees uu ku luuqeeyo fanaanka kiin khaalid waa heesta dunida
waa hagaag dhegaystayaal codka kinqaalida iyo heestii dunida annu intaasi kaga gudubno haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii isboortiga waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari
haddii aan ku horeyno waxaa xalay dhacay kulamo ka tirsan koobka kooxaha horyaalada yurub kooxda yuventus ee dalka talyaaniga ayaa guul muhiim ah kasoo hoyday xalay kooxda f c borto ee dalka bortuqal kadib markii ay ku garaacday laba gool iyo eber labada goolba yuve waxa ay ku dhalisay laba daqiiqo gudahood dhammaadkii ciyaarta goolka hore waxaa bilaabay ciyaaryahan marco biyaka oo ciyaarta bedel kusoo galay kan labaadna waxaa daba dhigay ciyaaryahan daniel alves boorto shan iyo tobankii daqiiqo ee ugu dambeysay waxa ay ku ciyaaraysay toban laacibka gadaal markii kaarka casaanka ah laga siiyey laacibkooda qadka dhexe alexis teles guushaasi ayaa ahayd tii afraad oo xidhiidh ah oo ay yuuve gaartay dhammaan ciyaarihii ay ciyaartay afartii kulan ee lasoo dhaafay lugta labaad ee labadan koox waxa ay ka dhici doontaa magaalada turino afar iyo tobanka bisha soo socota ciyaarta kalena waxaa xalay isku haleelay kooxaha sevilla oo ah koox sbaanish ah iyo kooxda leicester city oo ka dhisan dalka ingiriiska waxaana laba gool iyo gool ay guusha ku raacday naadiga sevilla inta badan waxaa kubadda haysatay oo ciyaartana aad ugu gacan sarraysay kooxda sevilla labada gool waxaa u kala dheliyey ciyaaryahanada bablo sarabia oo madaxa ku dheliyey iyo ciyaaryahan jugwin koreya goolka calanka leicester waxaa u saxiixay ciyaaryahan jemi vardi dhinaca kale waxaa dhacay saddex kulan oo ka tirsan wareega laba iyo soddonka kooxood ee koobka yuruba league kooxda manchester united ayaa gaartay wareega xiga ee lix iyo tobanka kadib markii ay hal gool iyo eber ay uga awood sheegatay naadiga saint etienne ee dalkaasi faransiiska is-araggii hore ee labadan koox oo dhacay toddobaadkii hore waxaa saddex gool iyo eber kusoo badisay naadiga manchester united goolka guusha ee xalayna waxaa united u dhaliyey xidiga dalka armenia henrik mhidrian laacibkan qadka dhexe ayaa ka baxay ciyaarta kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray muruqa cajirka waxaana la filayaa in uu seego ciyaarta ee kooxdiisa manchester axadda la dheeli doonto naadiga southampton ciyaaraha kalena kooxda fenerbaja ee dalka turkiga ayaa ka hartay tartankan yuruba league kadib markii ay xalay barbaro gool iyo gool ah la dhaafi weyday kooxda f k krasnodar ee dalka rushia is-araggii hore ee labadan koox waxaa hal gool iyo eber kusoo badisay kooxda krasnodar kooxda shaalka ee dalka jarmalka iyo naadiga bog salonika ee dalka griiga ayaa iyana xalay ciyaaray waxaana ay isla dhaafi waayeen bareejo gool iyo gool ah balse celcelinta goolasha ee is-argii xalay iyo kii toddobaadkii hore waxaa afar gool iyo gool ku soo baxday kooxda shaalka caawana waxaa jiri doona kulamo kale oo ka tirsan tartanka yuruba league haddii aan ka soo qaato kulamada xiisaha leh kooxda cusmaanli saboor ee dalka turkiga waxay isarkayaan naadiga olombiyakos ee dalka griiga ayax waxay la ciyaari doontaa naadiga liga werso beshiktash ayaa magaalada istanbul kula ballansan kooxda hobel bir sheva oo reer israa'iil ah roma waxay magaalada rome kusoo dhoweyn doontaa viareal brushia monjan galadbakh waxa ay la ciyaaraysaa naadiga fiorentina tottenham iyo jent ayaa ballansan halka leon ay fowda dari doonto kooxda aas alkamaar dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha aynu la socodsiinaya haatanna dhinacii heesa haddaan mar kale jaleecno waa hees ay si wada jira ugu luuqeeyaan ugu luuqeeyo fanaanka cawaale aadan marka hore inta aynaan heesta u gelinna aan war ka mida wararkii dunida ugu waaweynaa idiin dulmaro maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha soomaaliya isagoo jagadaas u magacaabay xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha cusub xasan cali khayre ayaa hore ugu noolaan jiray dalka norway isagoo xiliyadan dambe deganaa dalka britain xasan oo ah nin dhallinyaro ah ayaa madax ka ahaan jiray hay-adda n r c ee laga leeyahay dalka norway sidoo kalena wuxuu haatan ka tirsanaa shirkadda som oyal ee dhinaca shidaalka haatanna dhinacii heesaha waa heesta basra ee ku luuqeeyay fanaanka cawaalaadan
barada diida bistayahaaday markaad ku nooshahay u soo boqool cawaalaadan wuxuu gebagabo yahay idaacadayadii duhurnimo waxaana si wada jir idinla socodsiinayey jacfar kukayaano ismaaciil xuseen farjara tan iyo inta aynu afarta galabta kulmino waxaan idinka tegaynaa sidaas ismaqal dambe oo xiisa leh
Shade.